allaha u naxariistee weriye cabdixareed cusmaan aadan ayaa la sheegay in kooxo hubaysan ay ku toogteen saakay xilli uu marayay suuqa weyn degmada wadajir ee magaalada muqdisho isagoo oo kusii jeeday xarunta warbaahinta shabeelle oo wariyaha ka howlgelayay waxaana wariyaha uu ku geeriyooday isbitaalka madiina halkaasi oo dhaawac ahaan loola cararay sidoo kalena lagu aasay lamana sheegin ilaa iyo iminka cid ka dambaysa dilka wariyaha agaasimaha idaacadda shabeelle cabdi maxamed ismaaciil cabdicuud ayaa ka waramaya dilka wariyaha saaka shaquu lahaa cabdixareed warkan waa lahaa oo laba sac baxay idaacadda ka baxaay barnaamij kaloo hal sac iyo bar soo gelaya meelahaasna wuu lahaa xaafadda madiina ama degmada wadajiruu deganaa laamida markii meesha baawarka ku raacla laba jid caddood jirto meel ceelgeel la yidhaahdo sida laii sheegay oo suuqa weyn agtiisa ah lagu dilay oo rag hubaysan ay waddada u galeen oo xabadeeyeen dhaawiciis waa la soo qaaday gabdho oo idaacadda ka shaqeeya gabar ka mid a kuwa maawala carruurta ka shaqeeya ka mid ah iyo gabdho kale iyo wiilal baa soo qaadan isbitaalkaa la keenay aniga markii lasoo qaada waa la ii yeeray an isbitaalka agtiisaan degana waa imid meeqa waxaa la yidhi waa qalina la gelina dhiigaa loo baahan yahay dhiiggii markaa kalkaalayaasha mid ka mid a shaybaarka soo aad waa sadoo baxay waxaa la yidhi oobalaas u baahan yahay wiilashaan baabuur ka dira waxaan ku idhi dhalinyada idaacadda ka shaqaynsan aha lasoo baxo maanta dhiigaa la shubaaya oo la qalayaa keligay baan ahaa markaas qofna ilama joogin kale wax yar kadib waxaa li waa dhintay sidaas wax u dhaceen hadda cid oo falkaas geysatay oo ka hadashay ama sheegatayna ma jirto saxafiyiin badan oo baroor diiqaya ayaa isugu soo baxay isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho halkaasi oo la dhigay naxashka meydka wariyaha waxaana markii ay soo dhammaatay muxaadarada duugta v o a la hadlay saxafiyiin badan oo aada ugu naxsan dilka iyo tacadiyada loo geysanayo saxafiyiinta ka howlgala magaalada muqdisho kuwaas oo sheegay in xubno badan oo bahda warbaahinta ka tirsan ay ku waayeen magaalada muqdisho laakiin dowladda ayay ku canaanteen tallaabo la-aanta dhanka amniga iyo baaritaan cadaalad ah oo dilalka qorshaysan la xidhiidha bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa faarac cabdiwarsame xaqiiqatan hadde waxaanu saakan idhaahna mane dareenkaygu aad buu u kacsan yahay waa dareen qof laga geeriyooday waa dareen si dulmi oo bareera dad loo laynayo waa dareen aan maxaan ku idhaahdaa aynaan ogeyn dilkayga meelaha wax ka dambeeya iyo wax ku salaysan iyo ujeeddada ka dambaysa ma i dhaafto sheekadayadu tacsi oo keliya ma i dhaafto inuu mas-uul ka yidhaahdo waa ka xunaay oo keliya waryaha la dilay ma i dhaafto in maaragtay toddobada beri oo waryuhu tacsida iyo qur-aanka loo akhriyo raxmaan raxiim aniga waxaa la yidhaha faysal cumar xaashi waxaan ka mid ahay sawirqaadayaasha ka howlgala magaalada muqdisho dowladdu haddii markii warya la dilaba hadday cayrsan lahayd qofkii qof dila ama ay soo qaban lahayd oo maxkamad la taagin la toogan lahaa waxaana u yaran lahayn waxa weye waxay ka faa'idaysteen maadaama aan la dabagelayn waxa le nin baa la dilay yaa dil lama yaqaan ninkii dilay qof buu fakanaya weriye cabdixareed ayaa noqonaya wariyihii ugu horreeyey ee lagu dila magaalada muqdisho iyo soomaaliya sanadkan cusub inkastoo tirada wariyayaasha laga dila shabeelle ay ka dhigayso shan wariye laba sano gudahood waxaana maanta hawada laga saaray warbaahinta shabeelle oo laga baahinayay oo keliya baroor diiqda wariyaha iyo aayadaha qur-aanka kariimka saynab abuukar v o a muqdisho